Nu lyssnar vi på program på somaliska.
dhegaystayaasha qiimaha iyo qaayaha lahow halkani waa raadiyo riyo wadashaqaynta ururada kala duwan waxaa kala xidri doontaan mawjada dherarkeedu yahay f m sagaashan sideed dhibic sagaal maalin walba oo sabti iyo axad ah waxaa wadashaqayn gooniya yeelan doona ururada ama jaaliyadaha ku nool magaaladan obsaalo oo ku kala hadli doona ama ku soo tabin doona luqado kala duwan sagaal luuqadood oo kala duwan oo ka mid ah luuqadda soomaaliga waxaad kala socon doontaan mawjadda dherarkeedu ee f m sagaashan sideed dhibic sagaal maalin walba oo sabti saacaddu markay tahay lixda galabnimo ilaa sideedda fiidnimo maalinta axadda ah shanta galabnimo ilaa sideed fiidnimo waxaan ku soo tobin doonaa luuqadda soomaaliga saacaddu markay tahay maalin walba oo axad ah lixda maqribnimo ilaa iyo lixda iyo barka lixda maqribnimo ilaa lixda barka waxaana ka soo tabin doonaa wararkii ugu dambeeyey heeso iyo waxyaabo kaloo qiimo leh ku soo dhowaada waxaana kala soo xidhiirtaan wixii faahfaahin ah taleefonka nambarkiisa uu yahay lixdan iyo sagaal afartan iyo shan siddeetan
dhegeystayaal kusoo dhawaada barnaamijka aniga af soomaaliga maalin kastoo axada saacaddu markay tahay lixda ilaa lixdii barka ka baxa radio rio international ee magaaladan uppsala barnaamijka anagu wuxuu ka koobnaan doonaa warar gogooban oo warar kooban oo ka tirsan ama ka mid ah siyu iyo magaalada uppsala iyo wadanka sweden waxaana ugu horeeya wararka ku saabsan siyu labaatankii november c u waxaa cavino cafe waxay ku qabteen maalintii qaramada mudee oo qostay maalinka ka hortaga diliinka dumarka maalinkaasina waxaa kasoo qayb gashay agneta yille oo ka tirsan xisbiga soocaalka agneta yille waxay ka mid tahay baarlamaanka sweden xubin kamid a baarlamaanka sweden waxayna kamid ahayd lix iyo toban sano marka waxay ka sheekaysay taariikhdeedii ay siyaasadda intay ku jirtay ay say usoo bilowday ilaa wakhtigan la joogo waxayna muddadan ay ku jirtay dhantay lix iyo toban sano toddobiiyo tobankii novembar waxaa loo qabtay barnaamijka ama koorsada kombyuterka dadka waddankani ku cusub toddobiiyo tobankii novembar waxaa siiyo iyadana lagu qabtay koorso ku saabsan naxwaha af swidishka oo ay bartaan dadka ajaaniibta ah oo waddankani ku cusub sideed iyo labaatankii novembarna iyana waxaa mashruuca loo yaqaano strek ut handen waxay u fureen barnaamij lagaga hadlayo ama ku saabsan cunta karinta oo loogu talagalay dhalinyarada wadankan keligood yimaada sideed iyo labaatanka novembar iyana waxaa ka jira siyu mashruuca daatada ay ku bartaan dadka ajaaniibta ah sideed iyo labaatanka novembar iyana waxaa kafe ku yaala guudsunda iyana mashruuca waxaa shir ku lahaa mashruuca dadka waayeelka ah sideed iyo labatanka novembar guddiga siyo waxay shir la yeesheen navet oo ka socota upsala commuun sideed iyo labatanka novembar iyana waxaa ka jiray data kuush oo loogu talagalay dadka waddankani ku cusub sideed labatanka novembar iyana waxaa la yidhahda culture samtol oo ah dadka waddankani ku cusub iyo dadka waddankani degan ee swidishka ah kulan ay kulmaan maalinta khamiista ah waana mashruuca loo yaqaano two thousand trety vision two thousand trety loo yaqaano upsala commuun waxay magacaabeen golaha deegaanka shir ay yeesheen waxay u magacaabeen yoakim danielson in uu noqdo madaxa kumuunka hoggaankiisa sare waxaana shaqadiisu ay noqonaysaa in uu dhaadhiciyo go-aamada ay gaaraan dadka siyaasiyiinta ah oo uu u gudbiyo meelaha ay khuseyso si loo dhaqangeliyo go-aamadaasi ay gaareen iyagana waxaa xilaal cusub loo magacaabay engla hogstrom oo iyana loo magacaabay social holbarhiet arrimaha soshaalka loo magacaabay madax looga dhigay iyo ula heglund oo isana loo magacaabay agaasimaha kumuunka obsala tieb waxaa jira arday dhigta iskuulka oo diiday inuu iskuulka aaday isaga oo dhibaata kala kulmay maskixiyan iyo jir aba iskuulka uu dhigto arrintaasina waxaa loo gudbiyey qolada kormeerayaasha ah oo qaabilsan waxbarashada oo swiidishka loo yaqaano school inspekhon loo yaqaano ayaa arrintaasi loo gudbiyey waalidkiina waxay dhaheen iskoolkan xilliga la bilaabayba laga bilaabay ilaa wakhtigan wiilkoodii waxaa lagu hayay dhibaato maskixiyan iyo jir aba oo ay ku hayeen arday dhigata iskuulka waxaana ardaygaasi mna suurtagal u noqon ama uu diiday inuu iskuulka tago cabsi uu ka qabo inuu dhibaato uu kala kulmo taasina waxay dhaheen waxaan suurtagal ahayn weeye in ubadkaan dhalay ama wiilka iyagu uu iskuul u tagi waayo cabsi uu ka qabo dad dhigta iskuulka arrintaasina waxaa loo gudbiyey kormeerayaasha iskuulka loo yaqaano school inspektion marka school inspektionkana wuxuu ama kormeeshana waxay ka codsadeen kumuunka tieb in ay kasoo jawaabaan arintaasi su-aalo badan oo ay dhowr su-aalood ay soo weydiiyeen oo ku khuseysa arinta wiilkani arrintaasna waxaa laga soo wariyey upland pevira upland haddana wararka ku saabsan wadanka sweden hay-adda socdaalka migration merketka waxay yidhaahdeen waxba hadda ma qiyaasi karno oo say noqon doonto saadaasha aan u baahan kharashka aan u baahan doono waxaana arrintaasi ay yidhaahdeen kadib markii la dhimay dhaqaalihii ku bixi jiray immigrationka ma soo galootiga magrashon veerkaka arrintaasina waxay cabasho ay ugu gudbiyeen wasaaradda cadaaladda taasina way garowsadeen soo jeedintii ay soo jeediyeen madaxa ama madaxa ama laanta qorsheynta u qaabilsan migrashon verkatka labada kun iyo sideed iyo tobanka iyana aada ayaa loo dhimay dhaqaalihii la siin jiray waaxda socdaalka ama migrashon verkatka taasina waxay keentay in shaqaalo fara badan la dhimo stockholm iyana waxaa shir ku yeeshay dadka benshinada ah ee wadamada scandinavianka ah waxayna ku yeesheen maalintii jimca ahayd ay taariikhdu tahay saddex iyo labaatanka novembar stockholm ay ku yeesheen ujeedaduna waxay tahay in laisbarbar dhigo dumarka iyo ragga lacagta benshinka ama howlgabka ay qaataan sida ay loo simi lahaa ama siday u kala badan yihiin ayaa arrintaasi lagu daraasad lagu sameynayay waxayna ay isku dhaafsanayeen waayo aragnimo wadamada si tallaabo loo qaado oo u yaraato farqiga u dhexeeya lacagaha ay qaataan dumarka iyo ragga sweden waxaa la sheegay iyana laga bilaabo bartamihii sagaashamaadkii sagaashan iyo afartii in ay badatay isdilka dadka naftooda ay iska qaadaan labada kun iyo toddobiyo tobanka waxaa isdilay dad gaaraya kun shan boqol afartan iyo afar shan boqol iyo afartan iyo kow ka mid ah waa dumar kun iyo lixdan saddex ka mid ahnina waa rag boqol iyo afartan sagaal ka mid ah waxay da-dooda ahayd shan iyo toban ilaa afar iyo labaatan jir sideed ka mid ahna waxay da-dooda ahayd eber ilaa afar iyo toban jir arrintaasina waxaa sheega ama laga soo wariyey qeybta u qaabilsan ka hortagga isdilka oo loo yaqaano nasb xafiiska socdaalka immigrationka waxaa dowladdu ay hadda ku horgoan ku gaartay in ay ay xaadir ka ahaato ama ay goobjoog ka ahaato marka dadka wadankan sharciga loo diida si khasab ah wadanka lagaga saarahayo waxaana arrintaasi qaabilsan booliiska iyo waaxda asluubta asluubta ama qeybta xabsiyada ee loo yaqaana criminal voden iyadoo taasi ay jirta ayaana agoste waxa ay sameeyeen criminal wodka iyo booliiskaba inay wadanka si khasaba uga saareen dad iyadoo ayna ka warqabin laanta socdaalka sidaasina waxaa laga soo wariyey sferis radio ecot ayaa laga soo wariyey ilaa hadda macnaha waxay sameeyeen baa layidhi boqol qof ayaa habkaasi wadanka looga soo saar looga saaray laga bilaabo agost iyadoona lala soo socodsiinin socdaalka arrintaasina mat- waxay ku andacoodeen qeybaha kale waa so- waa arrin adag oo dadka la dhoofinaya badanaa waxaa ay- ay dhici karto in uu dagaal uu ka dhaco marka sidaas darteed ayaa dhowr jeer ee loogu guul daraystay in la dhaqangeliyo waxayna waaxda socdaal ku dayeysaa waxaa muhiim in ay goobjoog ka ahaato waaxda socdaalka ee loo yaqaano migration verketka dhegaystayaal barnaamijkanagii af soomaaliga ah maanta intaas ayuu nagaga dhan yahay sidaas iyo nabadgelyo
Thank you. abkii qalbiga mahayo carfigii indahu bidiyaan calmada ciriiri ku jirte cafuya codobkii qalbiga mahayo carfigii indahu bidiyaan calmada ciriiri ku jirte caashaq baan hortee anigu la cataabaye haddana caashaq baan hortee anigu la cataabaye haddana dhib kala igu muratee allo allo allow ciilkaiga bixe nincaydi weligii cebkama fogaade caawayu darantee xaggee baan cuskada nincaydi weligii cebkama fogaade caawayu darantee xaggee baan cuskada calol xumoodaye xalayba gobashu ii cuntuun cartamo sidaanu cadibnaaba cadceedi soo baxde calol xumoodaye xalayba gobashu ii cuntuun cartamo sidaanu cadibnaaba cadceedi soo baxde cudurka igu sii darani waa calaacaasha marani cudurka igu sii darani waa calaacaasha marani cidde jiiday socodkee allo allo allow ciilka iga bixi nincaydi weligii cebkama fogaade caawayu darantee xaggee baan cuskada nincaydi weligii cebkama fogaade caawayu darantee xaggee baan cuskada
Yeah. عن qabaysidii rugayriyaan qashooday sidii ugu يان وحنتظرين حنتظرين سنين ولك بيان عشودي سنين وقول حويو محاوي حسابي كبوحدا عيكي صمود الله شرف مبوحولي أقرب أقرب عاشق أبكي صمود شرف لأبو حرمية أقرب أقرب عاشق
Gonna